بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالي عيد فيلا همين فيلا جمع فيلا akadhow aada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba xildhigan oo kale isun ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeb hamiinnimada sabtadaha galaaso jimaani ee bahaas qodobada owka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodal laku helaysan ka dheega doontan oo nagu socdaalena siinkahay waliba kumid aha mas-uuliyiin koonfur galbeed maxaad dhegaysato koonfur galbeed ciidan u jooga degmada markay indhibaaxayeeda ama gobolka ma jiraan markay ciidan samaysato oo mushaar ay siinayso oo booliis ah ciidan koonfur galbeed ma joogo dowladda koonfur galbeed nidaamkii amniga ha soo marto kadib waxaa soo magacaado hadday nidaamka amniga soo mari weysani ruuxeeda waa iska dhexnaynaa annaga degma madax banaana naqanaynaa cidaanka babaqaynan male maxamed ijiriisow oo weli sheegadahaya anti degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose uusu godoomiyeynaya waana koonfur galbeed anti ciidan nanroon uusa sheegay goonan aan goosado doona saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobadaysan ka dheega doontaan waliba kumid aha mas-uuliyiin iyo saraakiil ku dareerti maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo tababara hanxiri shan boqol askari oo muddooyinkii inkada dambooyey tababar laka siiyay garoonka baabuur buuba degenka ee magaalada baydhabo haddaba ciidamadaasi may ha kordhii doonaan barnaamijka kulanka warsan iyo kadeega doonta saas oo kale weliba uuna siinkahayna xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shirkadda isgaadhsiinta ee hormuud telekomanka baaqena handiiya si deg deg a jawaaban kubiida kaarar xildhibaanada dhasiyahay oo muddo afar bilood ee shirkaddan siin haddaba may sheeni in xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed hataa arrintaasi ha ka beegaan oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dhugunsado doonta booliiska soomaaliya oo magaalada muqdisho uusa ha ka bandhigi reg hubaysan haddaba may haayeen reggaasi oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan oo siinkahayna saas oo kale barnaamijka weliba isinku dhugunsado doontana waktiga la dhisa doono golo deegaanka degmada boos-aaso oo la shaacay laakiin caqabada si ay ka surum oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale qodobada barnaamijka oo kiisan ka dheega doontan waliba kumid ah magaalooyinka tirsan dalka jabuuti iyo waliba laku deeriyahay intii xaalad biilaan ah wajaad haddaba dowladda jabuuti arrintaasi may ku harti oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta barnaamijka oo ku walibaha siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaalah dhinaga farsamada waliba galan winyiisii doone saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan amiinnimo khamiisbahay tujimaaniya hagalayta taariikhdaniyo ka eedanta labaatan iyo saddeeda bilo siyeedaad ee agosto sanadka labada kun toban iyo siyeedka saaxiib biyaal magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada gaabshaa u siyeetun isee dhibic lama iyo life streamka iyo hatan oo la jaan qaadahaytan walibana hawada siinkulena jimaa fayle ciid fayle meelkasiisin adduunyada ku roogdan ku bilaaboy maxamed jiriisow oo weli ka adkaysadaa intiisa i godoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo waliba uuse sheegay intii koonfur galbeed ciidannanan roogna waan ciidannanan roogna waanan maamulaan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose sheegayna intii nidaamka saxda ee hamarta sidii markaasi ngwada hadalan hoo kaleniyo goonan goosada doonan laakiin hangnagada doongne waliba ku hormaraysiyaane xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba shirkadda isgaadhsiinta ee hormuud telecom soomaaliya iyo unka baaqina inti si deg deg a iyo walanku qabata kaararkii lasii jaray oo shirkadda muddo afar bilood aansiin xildhibaan madkariim maxamed aftiin oo ka magaca dheer modiyow mad aftiin iyo xildhibaan maxamed adow oo shirjaraad ka qobaday magaalada baydhabo iyo weliba kuka hadleen arrintu bulshaweynta reer koonfur galbeed ka abtirsadaas iyo ma injeediyey baag oo ka aadan hambalida iidi kusoka runtii baarlamaanka iyo bulshada geeka ka nool koonfur galbeed may eed i eed hanka dareere doorashadii oo dhanka talagalay madaxtinimada koonfur galbeed doorashadaas oo andhiid unafadaana sidii oo leenka talagalay election electionka sidii leenka talagalay ah an hayna masuq maasuq baarlamaanka may ku gohonaha ini usahasaara lankasto ilaahay han qori inkastoo mulkiga ilaahay biyaw dowladnimada ilaahay biyaw inigiisu inu dadaala saaran bulshadana iyana saas oo kaleedu naftiya waajiba ku saaran iniya kuqiib qaadan inta ilaahayna waafaj iyo meeda khayr qabto ijaabo ah musharaxiinta hata ma hatahaas bambiyey madaxweynaha hata hirkahaay number kow shariif xasan sheekh aadan musharaxa oo insurungu hilka koonfur galbeed inigiisu dib hanka nagal may kale hata hadlamaayay mudanaha usiin aadan maxamed nuur aadan suuri suuri dheeraw maylanaaha ciidan gaabiyohay musharaxiinta oo dalka roogan ama dibida roogan ciidna waa weliba hadaaytan asan era koran usada puntland muddo hata hal sina ku hora musharaxiintiyo tartamow galli ee markii hata markun hal bil waleha heri lama bilood walyar dhimin leha herin weli al'aana maquntin maylisan era kore waan haata amaab hadareer tangmayn lahaa musharaxiinta bulshooyinta reer koonfur galbeed ka abtirsadaas waa inay isan ku qeyb qaadatan nabadgelyada waa inay isan ku qeyb qaadatan doorashada hataa hadareerta lan welba wal isku ka aadan haddii ata qiibta nabadgelyada haddii ata qiibta buraarajinta haddii ata diyaargarowka isiin waajibaas idan ku saaran xildhibaanada umulisow ini meelnan helidan meelnuku helidan malanku baahan waa inay ahaadaan muwaadin kastoo reer koonfur galbeed ayuu hadhowayana hadun liyin taasna hildhibaanada in sheege may kale inta kuku hadalna fadaane ee koonfur galbeed dowlo oo maamul goboleed oo sharci ah oo la ogoonsan yiw may dareemohayna bilooyinkun oo hata sida bilood la marohay shirkadda la erhaw hormuud eedaan dhaliilsanta weli ma eri korne maaba ogoonsan mas-uuliyiinta koonfur galbeed sababtoo ee baarlamaan koonfur galbeed dalkunda lanka hukumaaw mas-uuliyiintinka saraytu haddii baarlamaankii koonfur galbeed dalkanka saray iyo maaban ogoonsanaay hoob ilaahay raadla ka nagda baarlamaankana go-aan ha ku saaro doon yaana ma ogoonsado doon haddii a raalligelin unku biin doogay maha ka koobay iiddo geeka lakajara dartiye bulshaweynta ka noor reer koonfur galbeed inayoos afiyaan inayoo gacmoos gobsadaan inayoo geedka electionkaha ka dareera ku talladaan aayoo ku talladaan lankastoon dhaladay muwaadin a koonfur galbeed ka abtirsadaw maylana ha dhawaayan ha dhawaawalana haddii musharaha iy haddii kan lafadaw iy haddii kan waldooradaaw iy
sheegi shirkadda hormuud mayba onorta baarlamaanka mayl erey mahi magaal kuyin markhaati maa ilaahay kuyin ala ere baarlamaanka ansara ay dalkan dowladdan hadda dowlad goboleedkan koonfur galbeed ilaa xaduudka etoobiya laha ku bilaabo ilaa inta badde baarlamaanka aan ka sareeyay baarlamaanka ise oo aan la gorgortorna mas walba aan arna aan shuqul ma kalihiin walaa iyo aan cashuur ma qaadaan dhaqaale ma aruuriyaan sharcigaasa ilaaliyaan umutaa aan sheegeeyaan yaa usii eta mayaal ay go-aanka ka deertay maadaama walyarja dhowr bilood ninka shabowgali walyarow umuddo linka shaqeeyaw oo hawida jeex inta yaraatiya muddo shan bilood iyo ku afar bilood la kurooya isku raabati goosati iyo i wasiirkan isfahmin taasoo liindu qaado korma maylana walyaraa umudulinka shaqeeyay iyo raabideen bal iskeers hataa lan xildhibaan ee baarlamaan hataa mintahjiliyaasu shirkado hormuud aad meelo kale soomaalida kale meelba iyo rogaan sida buntland haa tahay somalilan haa tahay adduunka jer jidida dhisahayaan hataa sida hormuud muddo walan qabadahayn jidida dhisahayaan alxamdulilaahi hal jid isoo isku dhaaf haaniyarahay umudulinka shaqeeya raabideen waa mucjizo waay ka kasta oo yaa in shaqeeyaan deero dheer dheera dhisidahaya gaal boqol halaad ee beero dheer dheer iyo ceelala wada qodahayaan sakaa kubada hadalahayaan baarlamaan boqol afartan iyo sagaal diiro umuddo in shaqeeya mashaar in qaadaan jirti ka shaqeeya umuddihiis in ka shaqeeyahay la dhaawacaw la fariiraw dhibla deersiyahayo haaniyarahay is umuddo is inka shaqeeyin muddo afar bilood ahaashid waa mucjizo waay maylana taaragta geeka labaatan iyo koow hadalkan ka hadalaa nun sharci waaye taarag labaatan iyo shan dhatuho jibaab degdega in sheegnaba nun jeeda jibaab kubiyaan hor habuga ogolaado hoob ilaahay isu ogolaado taarag labaatan iyo shan fasaha qabta hormuud hor taarag labaatan iyo shan inti limuusaha diyaada etilayba ete yaa naftiya jibaab kubiyaan dalku inuu xukumaan xildhibaanada yaa miniin qabto haddii xildhibaanada oo asharo ku bilawdahayno haan duulka ka jarciyin i haddii haan yaada korsurun meel aad roogto ka shaqeyso dawlad aad ta ka shaqeysade adina maka gordaaw lan ko bartiis aan aan aragnaa aan aan gordaaneen boqol dollar ka hadal siiyay aan ka shabe ad oo kursi intaana maka kasaaw والمعجزة واي والهرد ديغين ما والنويل دونونا ما ما إلهنا رالي جرين دقدقها كبتوي وزيركي قصيت أرنتاس oo haddii la hanwareeji isugu ku hor inta dhaqmaanay walaahan dareereen lay usuuna may fadaan insha Allah usbuuc dhatiis gudigu isu qusay inuu arag doono baarlamaanka la horsheene si toos ah leen la xisaabtame mugdi kow oo shab haraab isu koyle dhibneen koy un waayo may ku midate ku horba dhaqmaani lay yaraadana badanaadana sidaan la kala dhaqmaani haraab isu wasiirka soo ha ka wareegidii oo wasaaraddu la ka wareejiyay oo oo shirkadu macnaa isu qusayto isgaarsiinta heraab isu ku wareegdi ilay dhibkuuna kooshadiis oo dhanba aqla aqliga kii la dhaqmaa usuul baarlamaan mu koradaa yeedana baarlamaan mu koradaa shirkada un markan dadanish dhiibo ku ilana wasiirkina ka tiinay korna xisaabi korna meelo kiiri korna yeedan albaabada aan laabo korna ilaahay na si agoodiyeeda unu maamulaan dalka sadag dag ajibaabaan ku biidolan geek 22 25 dhato fasaa qabtay heraab 25 lideeri oo maalin taarikh 22 lideeri hadii yaa jibaab la dhanacaawiya in sheegne war markuu sarfadaa hirinaada salaami sameelo kala kan guuraysa meelay ka shaqaysa sana ka shaqaysa waayo may baaha baarama haaba manin qabti loo jeer gobolku san manin qabti shirkada jawaabta saan laha wasiirka kiin heri wasiirka hoob rabbigood ogolaada iidilmoodo wali koos gareeyay qusay in baaramaankii iyo shirkadii i usub askara dhoomaan oo wal jibaab ah hadal waafi ab aan lahayn tan yaada wali qusay oo isdurgoonkaas dhibaatada sheeni shin wal ngweere suban rooganade suba dareer aybe ka dareey diyaarada ay saarnaaday meel usuro irkii lagu rato meel suba shirkad oo kale naftiis ba shirkad oo kale usuun wal ngweere wala xisaabtama insha Allah ilaahay idin shay maylanaha umudist geek meel buroogto hagiya gaba fi masamah his afiidoy maalan yoomul farx awaay ilaahay iidu iideen bad ibarwaaqi bashbashani deersiyo tantiidiya ilaahay mahalla Soomaali meel buroogto ilaahay ka dhago dawlad aadil ah dalka i dadka i diinta difaacaas allah nasayo tanwiin i tan dowlad goboleeda oo dhan iska hirin insha allah ilaahay idin shay aan tan doorashada iyo waqti sheegiday ka hor ku hadalay lanki ilaahay isu wadadooya meel walka nagade wareer ma la waqti sheeg wala toob una diirin walka shalba hadoon mushkil ma la insha allah rabbigu habas ogolaada waqti sheeg waa diirido ma tan yada ee maylana aan ummad kastameed iscifiiday ummad bulshada geek meel baroogta iscifiyeen ma inka baaray gobolkan aan bay dadka ka dhagan هل شقايان أنا نبدأ إذا ماذا نبدأ هل شقايان نبدأ الناس اللي نقول جيك إلهي يا مهلا تكون نبدأ لك إيدي مربضنا نبدأ لك إيدي والكل رين دبعت لها مري والأكسين ولا أيوة أنا ما يشانه إذا ماذا دذلك يود دذلها يوب بس أن قبل دبعت واللي شهين دذلك يود دذلها يان برشدنا هل شقايان إذا ماذا وربحين تهسيان نبدأ سنة تاجس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhugunsidayaal xaanas weliba hayna xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya
alnuur construction company warshadda bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadiyumin walaadugada walseow mahayinkii dhiidana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfayleh kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eemhumaati ayle lanki galantiska jarda bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursana lankun beeso oo ka qaada beedaynimaada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee om haddii ada baawurha ku gentoona an burburaana haddii ada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti sishal dubo lanki beedshayka dhisidona buuq i gayle bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga
master yiriisow oo sheegadahay antiusay guddoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose yaa sheegi anti koonfur galbeed ciidanna nan roogna nidaam janaanka shaqeeyana meelas hoo koonfur galbeed nidaamka hamarwaayton iyo goonoon goosado doonaan oo waana la dagaalamo doonaan qodobkaas ahnin dareere laakiin waliba weli ka guda jirnaa barnaamijka kulanka warsan qaybojay hor mas-uuliyiin iyo saraakiil ku dareerti maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba tababara hanhirena shan boqol askari oo muddooyinkii inkada dambooyi tababara ciidan lakasiyaay garoonka baabuur buuba degenka ee magaalada baydhabo mas-uuliyiintan geeka ku qiibgali waliba kumid tahay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya abaandulaga ciidanka qaybta lixdanaad ee deegaanada koonfur galbeed qaybta lixdanaad ee dowladda federaalka soomaaliya deegaanada koonfur galbeed iyo saraakiil ku dareertay dowladda ingiriiska haanasyo tababar siyaay askarta tababarkanka dareeri garoonka baabuur buuba degenka ee magaalada ama beledkan baydhaba hataba anka horeyntii waliba meela ka hadalay abaanduulaga ciidanka gaashanle sare ismaaciil khaliif shire iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed waana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maanta waxa weeye xafladan aan nimid waa tababara hadda ka ho- horay ugu socday qaybta lixdamaad oo askar iyo debley iyo alifley iyo sarkaal xigeen iyo saraakiilba intaba halkaa tababar bay ku qaadanayeen iyadoo ay bilaabatay muddo hadda laga joogo laba sano ayay socotaa muddo laba sano hadda ay tahay ke tababarka sida u badnaa wuxuu noo bilowday adigu dabayaaqadii lix iyo tobankii dabayaaqadii lix iyo tobankii ciidankaas waxaa la barayay militarinimada waxay ka bilaabataa unug buu ka bilowdaa taliyo unug taliyo koox taliyo horin urur waxaasoo dhan inkastoo aan la gaarin weli urur iyo guutay aan la gaarin oo lagu dhex jiro isamkii ahaa ilaa unug iyo koox iyo horin intaas sistamkaas ayay weye sistamkaas aan la barayay runtii aad iyo aad ciidamo gaaraya ilaa shan boqol ayay noo tababareen oo hadda dic- difcadan ay ku jirto waana dicfadii shanaad weeye tii shanaad baa middaan ah Een, qolada ugu yar waxay qaadanaysay laba bilood qolada ugu yar laba bilood bay qaadanaysay Een, sidaa darteed aad iyo aad waxaan ugu mahadinaynaa nimankan u k ka socdo ciidamada ah oo saraakiisha iyakana ah oo sarkaal xigeenka ah oo dalkoodii uga yimid inay annagana taakuleeyaan waxna baraan oo ciidamadanadii ciidamo waxay ahaayeen ad idinku haddii dad yaryar dhallinyaro yaryar baa tihiina lamina kulmin dowladihii hore oo jiray Een, laakiin maantana meeshaan annaga unbaa is dhignay Ee, waxaa u imaan lahaydeen ciidamo dabaaboodkooda watay iyo diyaaradahoodii iyo baddoodii iyo cirkoodii dhulkoodii watay laakiin wax kasta waa la gaari doonaa annaga keliya maaha burburka meelo badan buu ka dhacay haddana waa laga soo kabmay haddana waan ka soo kabmaynaa sida jirta Een, waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxdanada ciidamada oo ayakana maaragtay si gooni ah arrimahaas ayaka ugu dadaalayo ha ahaato taliyo xoog ha ahaado taliyo qayb ha ahaado abaaduulyaashiisa intaasba waxa weeye amaamirtan ayaka iska leh dadka wax lagu baraayo balkee annaga madaxweynena isma aragno ra-iisul wasaarena isma aragno waxaana xukuma annaga waa waa taliska xoog ayakaa wakiil nooga ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo waxaasoo dhan dowladda taliska xoogaa wakiil nooga ah saa daraaddeed ciidan baana haddee ciidanna xataa nimanka shibilka ah haddee wasiirray leeyihiin ruuxooda annaga wasiirkana gaashaandhiga xataa uma tegi karno annagoo iska socono uma uma gudbayno talis xoog baadna laga xukumaa annaga horta sidaa nidaamka ciidanka ha loo ogaado sababtoo ah een, ciidamada waxa weeye waa kala sarreyn kala sarreyntaas waxa weeye waa derajada aniga hadda sarreey guuta iga sarreeya haddaan sa- laba gaashaano sarena mid baa wax xukumaya sini yeer buu wax ku xukumaya ama xil buu wax ku xukumaya nin derajo ku dheerna iskaba daaba Een, idinka marka waxaa idinka rabaa wixii la baray iyo wixii annaga aad nagala timaadeen waxaa la rabaa inaad ciidan kula noqotaan hadday tahay disbliinka hadday tahay tabta tagaalka oo lin baray hadday tahay een, isha een, amniga sidaad u ilaalinaysaan waxaasoo dhan waxaa lagu baraya waxaa weeye inaad dalka ku difaacdo Ee, ma ahan inaad ummadaada iyo shacabkaada iyo ku noqoto maaha waxaasoo kaleetana sharci baa ka yaala Een, aad iyo aad waxaan kuu mahadinayaa siyaabaha la ii ammaanay Een, weligeedba tababar markii la galo rag baa soo baxa ama xagga aqoonta ku soo baxa ama xagga asluubta ku soo baxa ama qaarna haddii waaba dhacaanba wixii dhacayna haddee siday uga hareen weeye koorsada laakiin dadaal dambe koorso dambaa lagu soo dari doonaa ma ahan askari la xoorayo ma jirto askarta waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay taa waa middaas marka waxaan kala dardaarmayaa in la ilaaliyo dishibiliinka askarinimo wixii lasoo barayna inaan la sii daynin maalinka dhiidka kaa baxa maalinka nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiigga waa mamahda militariga kuma mahdayo maalinka dagaalka dhiigga kaa baxayo yuu waxaya marka adoo iska socdo waxba aqoonin dagaal laguma geenayo waa in lagu baraa sida cadowgan aad iskaga celin lahayd cadowga maxaa la iskaga celinayaa wax la bartaa la iskaga celinayaa maxaa waaye wax la bartay wixii adigu waajiba adigu dalka inaad difaacdo biliis ma tihi military baa tahay difaaca dalkaa leedahay boolisku wuxuu leeyahay arrimaha gudaha laba sugud waxay leedahay ii sheeg xuuraanka iyo ilaah dad kuu run yahay waa sida dalka ahaan jiraan ka hadlaynaa waxaan hadda isdhex ordayay oo wada gawaarida wata lama rabe in laba sugud hool in la arko mamnuuc bay ahayd maba dadka oo kamaad aqoonba biliiska annaga waxay markii wax ka bata ay yimaadaan yaa annagu u tegi karaan loo yeeran karaan oo la dhihi karaa gacanaha la siiya biliiska inta ka horrayso waxaana lagu ogyahay difaaca dalka xuduudaha hadda xuduuddii meeshaan joognaa noo noqotaybe insha allahu waa xuduudaha waa la gaari doonaa hadda wadee ciidamo kalaa jiro ilaa bakool ilaa gedo waxaasoo dhan waa waa waa waa xuduud bulaxawiyo waa xuduud ceelberd waa xuduud ilaa ceelberdaan joognaa hadda qaybtanada qaybta lixdamaad taliyihii qaybtana waan u sheegay xalay in maanta tababarkii la xiraayo waa insoo salaamayey nimankan ah walaalahana ahoo ingiriiska ahna iyakana igu salaam buu yidhi jenaraal ibrahim taliyihii qaybta ibrahim adnyiro salaantaasna waan kaga wadaa markii taliyaha qaybta waxa weeye inaan la socodsii weye tallaabadii la qaadayo tababar haddii la xiraayo haddii dagaal la aadayo waxa weeye asagaa taliyihii ah annaa baanduulihiisii baan ah marka waxa weeye asagana wuxuu usii sheegayaa madaxdii naga sarraysay xoogga dalka soomaaliyeed taliyihii baanduuliyaashiisii saasay arrinta isku tabataallaa aada iyo aad waxaan ugu mahadinayaa nimankaa ingiriiska ah oo noo heelan sida ayakoo dalkoodii jooga ayay u shaqaynayaan nimankiinaa meesha tataagan waxa weeye inaad dal saas kale u aadaan baa loo malayaa afrikaan baan nahayoo qabqab la waayi maayo idinkoo ciidan dhisan ah idinkoo ciidan dhisan ah wiilashiina yararka ah oo garaado kale badan wato sida nimankaasu kaleeto inaad dad kale wax soo bartaan sidaa ku fikira sidaasee ku fikira insha allahu ciidamada xoogga dalka soomaali maanta maalin ay ka rajo fiican yihiin ma jirto maalinba mar baama tababaradaan lahayn mar baama tababaradaan lahayn maanta tababaraa lahayaa oo ajanabi baa wax ku baraayo oo maaragtay mishaaradaadii baad qaadanaysaa raashinkaadii baa haysataa waa tallaabo mar baa la qaadayaa marba mar ka dambeysa way ka ficnaanaysaa intaas waxaa weeye idinkana aad baa u mahadsantihiin sidaa tababarka u qaadateen wax dhaawacmay ma jiraan wax jabay ma jiraan tababarkina waa tababar adag waa uga marka ilaahayna waa ku mahadinaynaa intaasba maartay ilaahigii laga badbaadiyey tababarka annagana noo dhameeyey walaalaha naga u kena waa mahadsan yihin akiisha kala duwan ee ciidanka qaranka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan oga mahadceliyo guud ahaan anoo ku hadlaaya afka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maadaama ay garteen saraakiisha militariga iyo qaybta ingiriiska ay yidhaahdeen waa inay nagala soo qayb gashaa wasaaradda warfaafinta intaba waa oga mahadcelinaya waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo guud ahaanba saraakiisha noocyadooda kala duwan ee maanta dabcan tababarkooda halkan loogu soo xiray do haddaana khaldanayn sanad iyo xoogaana tababar uu u socday iyadoo ciidamadii u k ee tababarayay ciidamadan qaranka soomaaliyeed ay tilmaameen ilaa shan boqol iyo xoogaa eh, ciidamo soomaaliyeeda inay tababareen wa- waa uga mahad celinaynaa dowladda u k intaan ognahay maaha keliya inay ka caawiso dowladda soomaaliyeed eh, dhinaca militariga keliya maaha dhinaca bini aadamnimada siyaasadda dhaqaalaha iyo in badanba wax badan oo dowladda u k ay dowladda soomaaliyeed ka caawisay ayaa jiro ha yeeshee soomaaliya markii ay burburtay in dowladnimadeedii dib loo soo kiciyo la yagleelo qaran lugihiisa ku taagan uu noqdo waxaa ah, labaatankii sanoo lasoo dhaafayba siyaabo kala duwan uu caawin jiray beesha caalamka qaybahooda kala duwan oo dowladda u k aan ognahay doorka ugu muhiimsan inay iyadu lahayd waxaa ku sugan soomaaliya ciidamo fara badan oo amisom ah oo kala dagaalama ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa dow- kuwa dowlad goboleedyadu ay leeyihiin la dagaalanka nimankan gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab iyo kuwa nabadda u diidan qaranka soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad siduu taliyahuba sheegay meel ciidan marka la isugu keeno tababar la furaayo dadku isku aragti iyo isku fikir ma aha sida hadda ii muuqatay qaar baa lagu siiyey dhinaca disbliinka inay shahaadooyinku helaan qaar baa la siiyey dhinaca shiishka iyo xabadridka inay ku wanaagsan yihiin qaarna orodada iyo wax la mid a marka intaba waa waa laga dhex heli karaa ciidan meel uu ku tababaranayo hase yeeshee kanaan maanta suurtagal u noqon inuu shahaado helana waxaan rajaynaynaa wakhtiyada dambe oo soo socota biidni illaahi tacaala inuu ku dayan doono ragga maanta shahaadooyinka la siiyey dowladnimadeennu markii ay burburtay waxyaabaha ugu weyn oo naga burbura waxay ahaayeen ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwan intaba waa ay naga burbureen hase yeeshee dowladda soomaaliyeed siyaasaddeeda dhaqaalaheeda iyo amnigeeda iyo ciidankeedu intaan ognahay tartiib tartiib ayuu usoo kabanayaa waxaan rajaynaynaa biidni illaahi tacaala soomaaliya inay ku noqoto sideedii hore geeska afrikana magac weyn baan ku lahayn ilaahay uu magaceena noo soo celiyo ciidamadeennuna ay noqdaan kuwa har iyo habeenba la dagaalama shabaab difaacana mustaqbalka dalkooda mar labaad iyo mar saddexaad saraakiishan quruxda badan waan ognahay intaasoo mayl inay ka soo gudbeen hadday bad tahay iyo hadday berri tahayba u yimid soomaaliya inay caawiyaan gaar ahaanna qaybta lixdanaad militariga jooga inay gacan siiyaan hadday tahay tababarada iyo hadday tahay logisticada inta ay ka caawin karaan ayagana waa hooga mahad celinaynaa dowladda u k shacabkeeda iyo dowladdeedana waxaan leenahay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waa hagaag dhugunsidayaal idadkaasi waliba hayana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ku hadlayay munaasabad shan boqol oo askari tababar lahanka hiraayi geeka laka goboday garoonka baabuur bu- degenka ee beledka baydhaba
arday waanahayo ubaxii wadankaanahayo
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi kasne hadalka fadhigahan ku kani kaafi akademi majadku kaafi kun ikow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedo kinkeesanta barashada dugsiga dhaha ufow ikirin waljarow kasankaakii koodii ka siranka hooshow ilankii dhisow aas aasa qoday ilmalam
weli waliba ka guda jirnay qeybogii hore ee barnaamijka kulanka warsan master yariisow yahnin dareer oo sheegay intii koonfur galbeed iyo ciidan anan roogna degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose hangnagada doongnay booliiska soomaaliya iyo weliba magaalada muqdisho uusaha ka bandhigay reg hubaysan ciidamo ka tirsan ciidamo ka tirsan haan booliiska dowladda soomaaliya gaar ahaan haan saldhigga galbeed iyo waliba yo howlgalyo kasuubiyeen yo howlgalyo kasuubiyeen xaafad ku tirsan degmada dharkeeley ee gobolka banaadir iyo markaasi ha ka qobodena lama dhalinyaro eh oo markaasi hubaysna dhalinyaradan iyo waliba wedadena bustoolada iyo toorey minda'e yoogona markaasi saraakiisha iyo sheegeen antiyo ku shakiisinyin antiyo iyan burcada dadka dhaca jirta iyo inti kale howlgalkan waliba usadiyey hiraaboodkii owraad haayi walibana taliyada hoggaanka canshuurta ciidanka booliska soomaaliyeed uuse sheegay anti lamadan dhalinyarada ee yo ha ku qobaden sacada markii yo ha qobaden sacada markii hayti lisaa hamiinama oo markaasi hamiinkii owraad hayti xilligaas oo uuse la hadlay warbaahinta waliba hadalje kumid haye waxaan la kulannay in ciidanka qaybta booliiska galbeed oo ku soo qabtay labadan wiilo halkan taagan xasan cabdi iyo mawliid tooriidaya bastooladaas saacadda sida hadda ay tahay waxaa waaye lix saac iyo bar waa la dareemi karaa qof kasta xilligaas laba nin oo dhallinyaro ah oo alaabtaas wadata ka hor dhici maayo waxaan rabaa inaan anoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya xigeenka u jeediyo ammaan taliska qaybta booliiska galbeed oo uu hadda igala joogo taliyaha qaybta waajibaadkooda qaran oo ay guteen waayo annaga waxaana raaciyey inaan ummadda soomaaliyeed u qadmayno amnigooda ka shaqayno habeen iyo maalin u soo jeedno taasna waxaa waaye waxaa markhaati ka kaxaya midho dhalkeedii saacadda aan taagannahay iyo qalabkaas lagu soo qabtay labadan wiiloo dhallinyarada ah eedaysanayaasha baaristiya hadda muxuu ahay bilaaban doonta haddii rabbiga awoodda la ogolaado anoon ka hor dhicinna baarista natiijadeeda ayaan haddii alla idmo wixii ka soo baxay idiin soo gudbi doonaa waana mahadsantihiin
aquna medical center xarunta caafimaadka ee aquna
abaari aarankaba ayaa magoow amarshona heg alla ku kooyow uduray aafamadna saas ilow aadaneega dadaala ku saaran uduray aajisay idaaska reebee ebedka anisar caafimaad iyo begaa qabe an agal qaad xarunta caafimaadka ee aquna medical center aquna medical center mashiimada adeega caafimaadka intii idinka ogayseen in kaloo ku asirsanadhah ka kordhiyey an moogatoy aquna medical center asbitaalla ka neebsadayo edi imadowta cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana way
waa hagaag dhegeystayaalka qiimo iyo qadarinta leh weliba noo dhegeystadaa itana barnaamijka kulanka warsan idaacadda warsan useetuwi see dhibic lama aalada life streamkana si toosa ninku dhegaitan barnaamijkana waliba siinla dareeriyahay waana xasiin saaray anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala saaxiibkayga gaabshaana dhinaga farsamada iyo magsarka iyo makiinadooyinka shalhigahay waliba san laameel kasiisin adduunyada ku roogdan hamiin fayla wali haniin dareere gudoomiye yiriisow oo weli sheegadaha intiisa iyo gudoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo waana ankagoodi maamulka koonfur galbeed intiyo isku reebo doonaan waana goonan goosado doonaan hoyo nidaamka marwaayan wala usa sheegi siduusan sheegi laakiin waktiga la dhiso golo deegaanka magaalada boos-aaso oo markaasi la shaay gudoomiyaga gobolka bari yuusuf maxamed waceesa dhado ya sheegay anti maamulka gobolka usawada siday markaasi horumar usu andeeri lahay gobolka bari isla maraxantaasna lan dhisi lahay golo deegaan oo usuweeldhadow maam golo deegaan oo usuweeldhadow gobolkaas gudoomiyagiya sidaas oo kale weliba usu sheegay intioo ka guda jiran dhisowka golo deegaanka gobolka magaalada boosaaso welina usu sheegay inti labaatan isiyeedka bilun markaasi la dhammaystiri doono waana laka dhawaaqi doono golo deegaanka degmada boosaaso ee gobolka bari haddaba maruuse arrintaasi ku hadlaay waliba hadalji kumid haye maalinta la gaaro siddeed iyo labaatanka bisha waxaa la dhisayaa konsonkii magaalada siddeed iyo labaatanka bishan waxaa la qabanayaa dhismihii golaha deegaanka ee degmada booso waxaa laga yaabaa markii la yidhaahdo golihii deegaanka degmadaa la dhisayaa qof walba inuu muxuu ahayde si ugu hogal taago intaa halka joogtiyo intay maqli doontaba konsolkan la dhisaayo golaha deegaanku ma noqon doono kii hore adeer igagey ma noqon doono oday muxuu ahayde wiil gacanta ku waya ma noqon doono waxaan maraynaa ilaa siddeed jeer oo konsolkaa muxuu ahayde marna uusan xilligiisii dhammaysan oo mar walba uu dhammaado muxuu ahayde dhexda isagoo ku jira la kala diray waxa weeye konsolku siduu ahaa iyo konsol muxuu ahaye laga doonayo baan rabnaa inaan ugu dhisno haddii ilaahay yidhaahdo guddi baa la soo diray waxaa naga go-an inaanu konsol dhisno konsol cid wax taqaan oo wax tari karta cid shaqaalo haysata kow iyo soddon shaqaalo ah oo shaqaalo dowlad hoose ah qori mayno waxa weeye dadku ha ku talagaleen qof kasta yuu muxuu ahayde aanu isku karaamis reegin qof ganacsi haysta qof aqoon leh qof shaqaalo kale oo muxua shaqo haya qof magaalada wax tari kala la rabaa waxa weeye waa konsol magaalada gaarsiiyo magaalooyinka kale maga-
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
nihow gaariga maba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makaanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le eraw habayaato magabu ilu waliga alay hatta fadas inaad cilid isku gilida baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya ka shibta baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama galadaasa shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihaysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtraysan
waa hagaag dhugunsidyaalka qiimoyoka derintala weli waliba hawada siinkulena hamiinfayla meelkasiisin adduunyada ku roogdan yariisow oo weli sheegadahay antiuse ii godoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ya sheegay anti magaalada marka koonfur galbeed waa biyaraad oo hal ciidan ayo anan roogna islamaraxantaasna koonfur galbeed yo ku fadaayan antihan marang nidaam yo iskala shaqeeyi doonan oo nidaamkaasi hamara doonan yo goono on goosado doonan oo waan isku reebo doonan koonfur galbeed siduusa hadalkan dhiki haddaba master yariisow oo qadka teleefonkii idaacadda warsan mardhowayti ana kala hadali waliba hadaljeey ku mid haye bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacayga waa guddoomiye maxamed cismaan cali yariito waxaana joogaa degmada marka waayay degmada marka imika maxaa ka socda alxamdulilah dawladda ciidamada dawladda ayaa ayaamaan nala howlaayay markii hore magaalada aniga kala baraan joogay muddooyin laba sano saddex sano camal oo kaale ah inta kale shabaab ay haysatay xoog dara aawadeed hadda laakiin ciidamada xoogga ay yimideen wixii kale ay haysteen waa laga qabtay waa laga dhamaystiray magaalada hadda ciidamada afar iyo tobanka oktoobar iyo maamulka oo iswada duursaday ayaa magaalada gacanta ku haya habeen hore ay dagaal soo qaadeen oo dhuumaalaytaa saddex saac ilaa shan saacad socday meedad badan ay ka carareen ciidamada dawladdana afar aragaa ka dhaawacanta oo dhaawac fududaa weli ab shaqadooda iska wataan marka hadda habeen hore shalay ama xalay ilaa maanta magaalada way degan tahay wax bambatuuraa ma jiro wax dhibaata ah ma jiraan wax isfarximaada ma jiraan ciidamada afarta koon oo magaaladana intay shabaabba haysatay iyo inta maamulka hadday isjoogeed nabadgeli waaye wax dhibaato ah ka jira degmada marka maka jirta hadda waxaa baraha bulshada lasoo dhigay dhalinyaro aan waxba galabsan oo inta dharka laga siibay ee wejiga loo xiray inta badanna jirda loo geystay kuwaasina waxaad ku tuhumayseen dembiyi kale horta meeshaan magaalada waa la yaqaanaa hadda magaalada gacan bir a lagu qaban sidaaseeda ay leedahay oo jirac jirac la muujiyo nimankaad arkayso xaafadaha muddooyin ay haysteen shabaab dhalinyarta dhan ayadaa tababaratay qaar waxaa loo tababaray bambatuur qaar waxaa loo tababaray madax jebis qaar waxaa loo talagalay inay shacabka zakaadka iyo waxyaalahaas ka aruuriyaan marka waxyaalahaas dhanaa kamid tahay amniga in lagu sugo rag la jir dilid ma jiraan anigaa joogo magaalada rag inaa laga xirxiray waa la baaraa kii al-shabaab aan u naqaan waa la reebaa kii kalena waa la deynaa marka arrimaha baaritaanka iyo nabadgelida ay kamid tahay mar kale dhalinyarada joogta waa la mara habaabiyey rag badan oo hooyadiisa aabihiis walaalihiisa ay joogaan ayaa bamba shacabka iskaga dhax tuuraya marka waxyaalahaas dhan barabagaandada dadka wado waa dad aan nabad degmada marka u rabin waa dad aan dadka wanaxaynin waa dad aan dawladnimo rabin oo shabaabka aan kuwa barabagaandada meelaha ka sheegayo mudane yaraysow degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose marka laga hadlayo muddo ayaa dibadda ka joogtay oo weliba deegaanka ceel jaalle adigoo aad ku sugnayd eh, haddii aan khaldanayn Eh, degmadana aad gudaha u geli weysay xilligan markay yimaadeen eh, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ma laga yaabo in eh, adiyo ciidamadaas aad isqabataan kadib dagaal uu ka qarxo goobta horta waad xakamaysaa aniga ceel jaalle madaxweynaha shariif marka uu ammaanaya marko ta u soo galay ilaa saacan marka kala bar anaa joogay kala barna shabaab ay haysatay nin ceel jaalle beriya ma ahen nin amasom ku dhex jiro oo dhex seexdana ma ahen shacabkana waa weydi kartaa adiga haddii dalkaad kala kaseenay aniga markaan ku sugnaa muddo al-shabaab maalin kasta igu soo weerari jirta xaafadaana haysto marka waxyaalahaasi ee propagandada ah iska daa aniga marka ciidama dawladeed iyo ciidan deegaan ah iyo maamulkii isbiirsaday ayaa afartan xaafadood amnigooda sugayay al-shabaabna afar xaafadood ay haysatay maadaama aan xoogayga iyo koonfur galbeed ay dhaqaale isiiyeen dowladina dhaqaale ay igu sii jirin marka inta marka aan difaacayay aniga kartidayda iyo maskaxdayda iyo deegaanko taageersan ayaan ku difaacayay inaad saraakiisha aad la tashado inta dhiman al-shabaab ay ka haysata degmada markana inaad dhammaystiraa iga goon waana dhammaystiraayo dad isku dhaxaad sheegaysana isku dhex dhacaaya ma jiraan ciidamadaa waa ciidamo dawladda taageersan waa ciidamo oo nabadgelya raba deegaan ha aadaano militari ha aado tan ahaa magaalada waxay difaacay aniga weligay ceeljaale ma baryan weligay magaalada markaan ku sugnaa meel ugu baxan ma kastay ee arrinta ceel jaale waa u soo noqon doonaaye ee marka laga hadlayo ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee bulsho fara badan ayaa ka hadlaysa xaaladaha ka jira ee degmada marka waxa ay sheegayaan in dadyow gaar ah la bartilmaameysanayo ma dad gaara miyaa jiro oo idinka aad bartilmaameysanaysaan xilligan oo aysan ka ahayn dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo adigu aad sheegtay inaad la dagaalamaysaan horta ninkii daxayd wata asay khusaysaa aniga nabadgelyada degmada shacabka anaa mas-uul ka ahay ninkii khaldan oo cunugiisa al-shabaab dhashay markii la qabta hadii is yidhaahdo waa la gumaadayaa kii oo kale cunugiisa oo shabaabya ah aan naqaan dadaas diri jiray bistool madaxdaas uu jabi jiray bambaas ridi jiray cunugiis markii la qabto oo raadiyaha ka hadlo anigaa nol gumaadayaa anigaa nol gumaadayaa nin leh hadalkiisa israacaysa adaa ku jirtaa annaga shacabka soomaaliya naga yihiin wakiilaan ka nahay ciddii hooyadayba ahaato walaalkii ahaado wiilkaa dhal ahaado ninkii nabadiinka gacantaa ku dhiganaa marka ninkii leeyahay waa la gumaadayaa cunugiisa al-shabaab eh gabartiisa al-shabaab eh askari shareer u xiran wiilkiisa bamba tuuraayo kaasi anaga dadkiis degdeg kuma siinayno barabagaada mis wada imin kalaba caawa degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xaaladeeda waa sidee haddaan kula hadlaayo magaalada faras magaalaan joogaa banaan meel aan kafee ku xadayaa oo la yidhaahdo wajeer marka wax dhibaata ah ka jiraan ma jiraan wax oo rabsha ah ka jira male ciidamadana magaalada afarteeda koone ilaa ceel xaaji meelihii daraa dagaalada ay ka dhaceen buuraha dhan ciidankaas saaran oo dawladda marka wax dhibaato ah ama xabad ma dhaxaysa hadda wax xabad ridaayana ma jiraan xabadii dhacdana ciidamada ayagaa isxajmeeyey marka amniga hadda saacana kula hadlaayo waa boqol boqol wax dhibaato ah ma jiraan ninkii wiilkiis la qabtay oo shabaab lagu shakiyey kii shabaab ahayn waa la deynaa kii shabaab ahayn ma deynayn waa la haysanaa sharciga dawladda u dhisan aa la marsanaa degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya oo uu hogaaminayo ee abaanduulihii ciidanka ee xilki laga qaaday ayaa soo gaaray adiguna waa aad joogtay marka xilligan ciidanka adigu aad wadato iyo ciidamadaasi sidee iskula shaqaynayaan aniga ciidamadayda haddaadi shabaab ayna dagaalamayeen militariyaa joogay oo dawladda ay xukunta oo mushaar la siiyo kuwa deegaankana saas oo kale ciidanka deegaanka waxaa ka go-an ninkii shabaab in ka dhicinaayo inay garab siiyaan ay la dagaalamaan dawladda garab ay u naqdaan cid alle ciddii shabaab wax ka qabanayso inay la dagaalamaan annaga iyo dawladda ciidankeena iyo dawladda xolaad kama dhexeeyo waan wada shaqeeyayaan waan wada shaqey doonaan wax caqabad ah keeni karana ma jiraan yarisow adigu hore waxaa lagugu bedelay guddoomiye degmada marka loo soo magacaabay daban adiguna imika waxaad sheeganaysaa in degmada weli guddoomiye aad ka tahay marka taa soo ma keenayso qalalaaso kale haddii dawladda ay gacanta si rasmi a uga dhigtay degmada marka horta aniga waad ogtahay baydhawaan tegey madaxweyneha la kulmay wasiiraa lasoo kulmay ani nin maamul diidan may nin xilka qaadis diidan may aniga xil waxa iga qaadan kara wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur gal koonfur galbeed koonfur galbeed mana diidin waxaan rabaa in sharciga liisoo maro tan kale waxaa kuu sheegaa ninka la dooranaayo oo mas-uul laga dhigaayo waa inuu shacabka taageera ka haystaa aniga shacabkaasaa taageera ka haystaa ninkaas shacabkaa diiday waayahay waayahay ninka muddo fara badan oo xilligan laga joogo muddo hal sana ayuu u magacaaban yahay dee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose maadaama degmada aan isagu gacantiisu ku jirin magaalada muqdisho ayuu joogaa sida hadda warfideenku ay xaqiijinayaan isla marxantaasna isaguna uu sheegay marka maadaama qofkii meesha dowladda koonfur galbeed ay u magacaawday uu joogo wa- sidee suurtagal ku noqon kartaa in adiguna aad sheegato soo qalalaasa kale ma intaas keeni joogaa karta waxaan kaa rabaa ninkaad sheegaysa intaas joogaa horta intaas ku sugan yahay si ma- ma weydiisay horta magaalada muqdisho haa muqdisho marka maya E, haddii deegaankii isaga aa- ama degmadii gacantiisa aanu ku jirin e, sida m- dad fara badan ba ay yihiin taa ayaa keentay sida ha- anigu waa taagnaa markaan taagnaa een dowladda iga warqabto ilaa farmaajo shariifka og wasiir- madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed og aniguba dhinacan ka taaganahay shacabka amnigiisaan waa dhowra een shacabkii baana gargaar u sameeyaa wa maasimaado ciddii dooratay aad taqaantaas nin xil qaadi karaa wax laga qabtaa marka shacabkina maba ogolaanayaanbo nin lasoo dhadhoobay shacabka degmada marka ninkii rabo degmadaanis imaanaa doorashaas jiraa haddii ay shacabka doortaan welcome haddii aanay shacabkii doortaan welcome awood laakiin in baydaba iyo xamarni laga soo jujuugay inta as yimaado shacabkaaba ogoleen yarisow adiga laftirkaaga e, aniga waxaan goobjoog u ahaa adigoo degan e, haddii aan qaldanayna bishii maaj e, ee lasoo dhaafay deegaanka ceel jaalle e, aniga iyo wafdi ila socday deegaanka ceel jaalle ayaan kuga nimid e, welina deegaanka ceel jaalle ayaad joogtay ilaa sida aan warka ku hayay marka ma anigii deegaanka ceel jaalle kugu yimid ayaad i leedahay degmada marka gudaheedaan ku jiray goormaad igu timid goormaad ani maalintiis madaxweynaha yimid Een, iyo wax dhibaanada ay yimaadeen maalintii soo galay kadib gadaal uma naqan kuma taqaaday marka waxaad sheegtay in ay joogeen ciidamo ka tirsan al-shabaab ee gudahana ay ugu jireen xilligan maxaa keenay haddii marka aad joogtay in ciidamada dowladda marka ay yimaadaan guri guri ay u galaan shacab fara badan ay banaanka usoo saaraan isla maraxantaasna ay xirxiraan haddii magaalada gudaheeda aad ku jirtay yiriso haddii ee, runta laisuu sheego adiga magaalada horta ma taqaanaa baydhow ma yar tahay magaalada ma taqaanaa horta magaalada markaad barato iyo jawaab i weydii magaalada marka markaad xaafadeeda kala barato jawaabtaas i weydii haddana jawaabtaas waa jawaab nacaseed mana ku jawaabayo waaya marka laba qeybood aad ku kala nooleedeen adig iyo shabaab shabaabna dhinacay ka haysatay magaalada sideed xaafadood waa hore aan kugu sheegay afar xaafadood aniga awoodeeda iyo xaniinyadeeda iyo taageera shacabka halkaas iyo dowladda degmada aad ha- imika sheegtay inaad joogto muddada aad joogtay waxaad dagaalamayay ee laba qabaa'ilood qabaa'il adigu aad hogaaminayso iyo qabaa'ilo kale waxaadna sheegaysay xilli kasta inaad la dagaalamayso qabaa'il oo aadan la dagaalamaynin dhaqdhaqaaqa al-shabaab maadaama dowladdii ay timi soo lagama yaabo in dakano kale iyo eh, caanooyin qabiil oo kale lagu qabsado oo oo adiga laftirkaada aad noqoto nin eh, dembi laga soo oogay isla maraxantaasna sharciga lala tiigsan karo shacabkaada difaacan ninka ii sheegaayo taasasay jirtaa sharcigaasna waa iskaga difaaci lahay adiga kuma taalo dembiga waa iskaga difaacayn adiga kuma taalo aniga dalkeyga iyo dadkeyga aan dhex taaganahay dowladnimana waa taageersanahay maamulna dhismaayana waa taageersanahay difaac dacwadeedna intaan u dhammahay adiga jawaab iyo difaaca kuma lahay waayay ee qabaa'iladii marka arrimihii qabaa'ilada dagaaladii qabaa'ilada markay dowladda timi ee ma la hakiyey mise weli waxaa jiro ee ee, caqabado oo hortaagan qabaa'iladii deganaa degmada marka annaga xasi maxmuud oo hal sano joogo oo hal sano ay u dhimatay dagaal qabiil dhana iska dhaafnay al-shabaab la dagaalameynay lambar qoton ilaa shanabood ilaahay idinkiis ilaahay idinkiis cagtaan marnaa wixii nabadgeli dara wata nooc walba yiin shabaab ha ahaado een dulmi duni dad dulmi wada ahaado dadka leeyahay waa nolol gumaaday oo beenta raadiyaashiisii ha ahaado cagtaan marnaa marne Waa dambe kuwa- waxmaa doona hadii ilaahay jiraayo.
waa kuwe kuwa aad agta marin doonto cid alle ciddii nabaddiida ah nabadda nabad daran degmada marka ka wado nooc walba yiin waayay ee, yaraysow ee, waxaa laga yaabaa in qaabka aad wax u wedid dadka qaar ay dhaliilaan oo dhaliishana ay ee, warbaahinta la wadaagaan ama dowladda federaalka ama koonfur galbeed ay la wadaagaan marka haddii aad tidhi cagtaan marina soo ma aha in adigu aad bulshada u abood sheeginayso adigoo weliba marka aan goddoomiye ka ahayn kii dulmi wado bob inaad tuuro inaa macnaa dadka isku diro ama eh, shacabka caariga isku furo dowladda wax ka sheegaayo afta marnaa taas ma- dadna ma weydinaayo wixii awooddeeda oo oo ilaahay am- idinkiisa aan ah, uu kaca godoomiyihii lasoo magacaabay ee degmadaasi ku magacaaban adiga maxaad ka aaminsan tahay taas ani jawaabteeda kuma siinaayo ninkii soo magacaabo weydi madaxweynaha koonfur galbeed ayaa soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha soo magacawday marka ma aaminsanid miya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed aniga sharci wixiyaa ma diidina laakiin dadkaas la weydii Eh, sharci haddaadan diidinayn eh, sidee ku tiri eh, eh, m- jawaab kuuma hayo Een, xilka qaadis sharci ay leedahay xil wareejin shaqa ay leedahay taas wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweyne ay u taallaa aniga jawaabtaas ma ku siinayo sharciyaa lagu soo maray wasaaradda iyadoo ku xishmaynaysaa ayay qof soo magacaawday male wasiir wasiir arrimaha gudaha oo ii yimid ma jiraan madaxweyne oo ii yimid ma jiraan xilka wareegi ii yiri ninaa la soo dilay shacabkana ka hor yimid anigu isma mutaabkanba yaa ku dhi- aniga waxaan ad- ad- waxaan ogolahay yaa- yaa ku aniga dhi- waxaan ogolahay waxay sharci ah yaa kuu dhiibay godoomiyaha degmada adigu aniga dowladda federaaliga ay magacaawday markii hore alaanan federaaliga amarkiisaan ku joogaa haddana xil wareegin ma diidinay ee arrimihii federaalka ee dowladda federaalka waa laga soo gudbay ee b- degmada marka waxa ay hoos tegaysaa ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed qofkii soo magacaabay haddii adigu aad diidan tahay soo ma aha in adigu aad sii xurinayso olaado kale oo degmadu aad rabto inaad xoog ku joogto maanta runtaa kuu sheegaa runtaa ku waadlaa shacabkana u sheeg mas-uuliyiinta koonfur galbeedna ha dhegaysato koonfur galbeed ciidan u jooga degmada marka indibaaxayeeda ama gobolka ma jiraan markay ciidan samaysato oo mushaar ay siinayso oo booliis ah laakiin dad caadi qaata u guri raadisa in lasoo magacaabo ciidamada dowladda ay joogaan meeshaan ciidan koonfur galbeed ma joogo deegaankina koonfur galbeed iska tirsan yahay ma diidini dowladda koonfur galbeed nidaamkii amniga ha soo marto kadib waxaa soo magacaado hadday nidaamka amniga soo mari weysani ruuxeeda waa iska dhexnaynaa annaga degma madax banaana naqnaynaa cid aan kababaqaynin male nina aan tuugaynan ma jirto
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheela habshan ma hurta halow moobale haasaawaga iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabargalay marle kihirimay hariir luwaalada halkudhigi bulshadu horaan sii wadaasana madasiinku dhagala hadalkiin haatoy hormuud telecom meelka xiisayaan bulshada oona ka kihiranyin mayka hiisayaayana bulshada oo waana ka kihiranyiin adeegyaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega teleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraaleedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t
waa hagaag dhegeystayaasha qiimo iyo gedarinta waliba isla deernay qodobkiinka dambeeyay barnaamijka kulanka warsan barnaamijkan waliba siinla dareeriyaan waa socdaale magaalooyinka tirsan dalka jabuuti yo waliba laha ka sheegaha intii biilaan eedan wiin hatiya ka jarta war degdeg oo hatuha noo deerahay dalka jabuuti ya sheegahay intii biilaan xoogan iyo markaasi hawajahdi dadka ku nool degmada balbala ee magaalada jabuuti biilaantan yo waliba ha ka beega maase xilla cimilada magaalada jabuuti iyo eedan ku leeliyin dhibaato biilaan xoogagniya meelasiga jarta waliba ku hadlay agaasimaga waxda maarayowka biyo ee wakaalada biyaha dalka jabuuti ridwaan cabdulaahi bahdoon walibana usa sheegay intiya etoto eedan daron biilaantu waana dhibaataha ku deeri korto dadka shacabka saas oo kale waliba uuse sheegay intiyo suubiyahayaan gurmad markaasi shal duwan isla mar ahaantaasna booyido dhowr ah oo bii jeeyeen xaafado dhow xaafado dhow dhow oo markaasi ka tirsan degmada balbala oo markaasi iyo deganyin dad biilaan haysata isla mar ahaantaasna dhibaato eedan duwan yo ku owaadahayaan waliba uuse rajo wanaagsan ka muujiyay antii hatiyo ku baxa doonaan biilaanta haysata shacabka dalka jabuuti isla mar ahaantaasna uuse sheegay intiyo bilaabo doonaan gurmad biidhaamiyow ee ooyo deersii doonaan dadka dhibaatooyinka aan qaba intiyo biihalan barnaamijkii kulanka warsan oo saaxiib yaal oogiisin ku dhugusdaasan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waana siinla dareeryahay intanaa siin ku saari anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala yaa intaa ka gabagabaayaan barnaamijkan duusa dareeri waliba dhinaga farsamada galanguhiiniisa yahay saaxiibka saaxiibada saaxiibka farsamada maxamuud cali gaabshaa maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaalna barnaamijka siin saari waana siinla dareeryahay tan intii barnaamijkan barnaamijyay dambe saaxiib yaal una reed un ku kulmaano socdaal iyo asxaabta warsan oo iska duuban oo siin ku katabaayaan sida iyo hamiin fayle idi barnaamijkaanan dhugunsaneen waliba reed nin ku hel korana barta internetkun ka lena warsan radio com